fiid wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka toddobaadlaha ee cawiiska dhadhaab kaasoo idinkaga imaanaya la-aanta afka soomaaliga ee v o a reediyoga xeryaha dhadhaab barnaamijka toddobaad walba waxaad ku dhegaysataan labada mawduuc ay ugu hadalheynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xiran ay si toosan uga dhegeysan karaan idaacadda f m-ka v o e da dhadhaab ee ka soo gasha mawjada f m-ka hal ibir lix dhiba todoba megahartis barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa qaar ka mid a qaxootiga ku nool deegaanka buulobakti ee galbeedka dhagaxley ayaa hay-adda u n h r ka codsaday in loo raro xerada ifalabo oo horaan loo qorsheeyey in la dejiyo qaxootigaasi sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah dadka la nool xanuunka albiina oo ka cabanaya takoor ay kala kulmaan qaar ka mida bulshada qaxootiga ah kama marno xubintii shakhsiga oo toddobaadkan marti ku yahay axmed cali xaashi oo ah dhaqanyaqaan ku-xeel dheer dhaqashada xoolaha barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah cabdisalaan axmed boqolaal qoys oo qayb ka ah qaxootigii abaaraha ka soo barakacay ee soo gaaraya xeryaha dhadhaab ayaa weli degan deegaanka buulobakti oo raan looga raray kumanaan qaxooti ah oo la dejiyey xerada ifalabo iyadoo qaxootigaasi ku haray deegaanka buulobakti ay sheegayaan in si toosa aysan u heli karin adeegyada aasaasiga ah sida biyaha raashinka iyo waxbarashada qaar ka mid a qoysaskaasi oo la hadlay barnaamijka cawiiska dhadhaab ayaa hay-adda arrimaha qaxootiga ee u n h r ka codsaday in loo raro xerada ifalabo si ay u helaan adeegyada aasaasiga ah ee la siiyo qaxootiga ku nool xeradaasi waa kan bashiir cabdi qaasim oo ka mid ah odayaasha qaxootiga ah ee ku nool deegaankaasi
waxaan soo degay muddo hal sano iyo dheeraad ah saan u soo degay waxba ma helin oo gargaare ma helin kubeerto ma helin shandarwo ma helin bac roobka laga akorto roobkaad og tahay oo dayrtii aaranka ahayd ilaahay subxaana qaadirka ayaana soo boodiyey aad badan baan ugu dhiboonnay raashiinka annaga wuxuu naga maray ifullabo wuxuu noo jiraa siddeed kilomitir siddeed saacoo habeennamaan baxnaa toban toban ilaa labaatan labaatan baan isu raacnaa amniga annaga ashi ma aha xaaladda annada khatar bay ku jirtaa ma haysanna biyo la cabo ma haysanna musqulo ma haysanno hooy aan hergelno mar walba waxaana la dhahaa waa laydin rari ma haysanna iskuul ma haysanna isbitaal isbitaalladii way naga fog yihiin waxaan ka codsanaynaa yuan hadduu ilaahi yidhaahdo in nala raro nala baloogeeyo nala geeyo ifoolabo naloo dhoweeye raashiinka naloo dhoweeye biyaha waan ku macluulsannahay meeshan waxaan codsanaynaa hay-adda un h c r si dhaqsi ah inay noo rarto ma aha nala baloogeeyo motoor naloo siro tuubooyin naloo xariiriyo iskuul naloo dhiso helboos naloo sameeyo intaasaan codsanaynaa qaxootigii annagina la midka ahaa waa la qaaday waxaa la geeyey ifotu dan ayagoo iskaga guuray iyo dad la rarayba ifotu baa la geeyey marka waxaan rabnaa hadduu ilaahay yidhaahdo si dhaqsi ana lagu raro waan dhiboonnay roobkii baan soo marnay hadda qoraxda meela istaagna laanahay meela hergelna male ma laha musqulo ma laha biyo booyaadda ayaa hal marna looga keenaa hala yar baana loo shubaa maalintii tuubada meesheeda bilcaanta hergelaan hoos dawnoo biyo ma soo helno ma helno biyo ma helna baad nagu filan ma helna guryo ma helna iskuul iyo musqul ma helna amasef waan ka fognahay isbitaaladeedii waayahay bashir maxaa laydin sheegay maadaama qaarkiin fato loo geedigeliyey idinkana halkaan laydinku reebay waxaana loo sheegay in nala raraayo waxaana la siiyey warqad la yidhi tigid weeyo bishii hore kow iyo labaatankeediina la siiyey haddana bisha taariikhda waxay maraysaa afar iyo toban ilaa haddadaan jawaabka ma hayno waa tahay qaxootiga halkaan degan ee boqolaalka qoys ah halkee bay ka soo barakaceen waxay ka soo barakaceen abaarihii soomaaliya labada kun labaatan iyo kowdii labaatan iyo labadii ilaa labaatan iyo saddexdii hadda oo bishii koowaad labaatan iyo afartii aan ku jirno labaatan iyo afartii aan ku jirno marka waxaan rabnaa dhib intaa noogu filan hooyla-aan intaa noogu filan musqulla-aan intaa noogu filan ilmaha annaga iskuul ma aadaan helboos ma leh ma laha meelaan hergelna iyo meela harsannaba marka si deg dega waxaan rabnaa hadduu ilaahay yidhaahdo inay yuan arrintaa ay ka soo jawaabto naloo rara ifo tuug hadduu ilaahay yidhaahdo saasaan damacsannahay aad buu u mahadsan yahay kaasna wuxuu ahaa bashiir cabdiqaasim oo ku nool deegaanka buulobakti oo u warramay barnaamijka cawiijka dhadhaab dhinaca kale qoysaskan oo u badan xoola dhaqato abaartii ka soo barakacay ayaa dhibaato badan ku qaba qaadashada raashinka gargaarka ah ee bishiiba mar la siiyo maadaama ay raashinka u doontaan xero kale oo masaafo dheer u jirta deegaanka ay ku nool yihiin waxaana culayska ugu badan la kulma haweenka da'da ah iyo kuwa uurka leh oo saacado badan safar u gala goobaha raashinka laga siiyo waatan seenab cabdi oo ka mid ah haweenkaasi iska dhibaysan oo waayeelna iska garoobo ku jiro xaamilyaal ku jiro ilmo muruq ay la wataa si la yeelayna malaha marka waa iskala faadsanya adi raashinka iyo fatuwa iskaga doonnaa hadda wax allaa wixii la dhaha waxaan diyaar u nahay hadda haddii nala raraay diyaara u nahay maalma aad raashinka qaadanaysaan emise saac ayaad ka baxdaan deegaankan buulobakti sagaal saac habeennimo sideed saac habeennimo aa la baxaa cabsiya iska jirta jidkiyadaa la walaacsanaa la iska tagaa haliska soo qaata waxa ilaahay hadda noo dhiman male waxaan aragnana ma jirto sagaal saac habeennimo aan baxna sagaal saac oo galabnimona waa iska imaanaa waa tahay qaabkee waad u baxdaa marka kooxkoox miyaad ku heshataan haa wixii aad isku xiran shan qoos afar qoos si ayt iskaga lugeynaa isu heshana wax hadda dhib kale hadda nahay male raashinkaas unbaa naga dheer waayahay goobta aad raashinka u doonanaysaan waa meel aadinka ka fog bal ka waran cabsidaad dareemaysaan cabsi waa laiska dareema iyadoo la cabsanaya laiska aadaa see la yeelahay haddii kale raashinkai ku dhaafaayo raashinkiina qaali waayo meel hadda oo lacagoo loo iskaga dibirina ma jirto haka hadaar ha raashinkana xamaaliyu rabaa wax lagu soo qaado rabaa lacagna lama haayo waayeela iskaga jiro garoowaa iskaga jiro xaamilaa ku jirto cunug yaraa wadanaa raashinka naguma filno inkastoo bisha isna gaarsiinaynin hataa mabana gaarsiinayoba haddana iscelcelis waa deena soo qaadanaysaa isku cel haddana raashinkila lagu bixina haddana adi raashinkan aaduna uu sii yaryahaba hadda raashinkan waa naga fog yahay inaa waxay noo roonaan laheyd meesha aan degno guurowan ciyow ay noo soo dadejiyaanoo dadka aynaga daayinin meesha dhibaa iskaga qabna hadda inaana geysiinaya meesha hadda waa ladin raraa laleeyahay boonana waaba iska soo qaadanay boonaha nala siiyo xag lagu degaayo hadda ciyowin ay noo soo dadejiyaanaa rabna hadduu ilaahay idmo bal ka waran goobta aad haatan ku harteen maadaama qaarkin xagga la geeyey een musqulo iyo biyo ma haysataan biyaha adda marmar waa la helaa marmarna waa la waayaa marmar meelaa iska aadnaa hataa roobka markuu daa xareeda laiska aaday meel kalo hadda oo biyo laga doona male hoosaa iskiga aadnaa biyihiina naguma filno musqulna maba qabno musqulihii waa iska dhibaysan yihiin marka arrintaasay u jirtaa waa tahay ugu dambayntii codsigiinan muxuu yahay maadaama aad tihiin dad soo barakacay culays xoogan ku haysato halkan maxaad codsanaysaan ha waxaan ku codsanaynaa inay ciyowna ayna soo dadejiyaan oo meeshii annaga nala dejinay aan aan aragno meeshii ayna geeyaan boonada waa yna siiyaan waan soo qaadanay hadda dhaqsi ahayna meesha ayna geeyanaan rabnaa hadda marka meesha waa nagu dheertahay raashiinna maba laga doonan kara xaga
aad bay u mahadsan tahay taasna waxay ahayd sanab cabdi oo noogu warantay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari waa hagaag dayib maxamuud sahal oo ka mid a odayaasha ku nool deegaanka buulobakti ayaa sheegayaa in baahiyo badan ay ku nool yihiin qaxootiga cusub islamarkaasna aysan ku filnayn garaamaadka raashinka ah ee bishiiba mar la siiyo isagoo codsaday in guddiga raashin bixinta shaqada ku leh ay hubiyaan garaamaadka la siiyo qaxootiga cusub maadaama aysan aqoon u lahayn garaamaadka ay xaquuq ahaan u leeyihiin waxaan ku noolahay balooga buulabakti kayten baan ku noolahay saddex door baan maxaan ku dhahaa u aaday meesha ifotuur rashin u aaday meeshaas baahi badan iyo cawasho badan baan ka arkay anigu aragtideeda aan arkay waxaa weye meeshaas raashinka labadii tooka hor aan soo qaatay raashinka ugu badnaa tookadii dambe raashinka afar kilaa laga dhigaa layidhi waxyaabo badan waxaan rabaa haayadaha kolley rag baan madax u ah oo ku shaqale ragga ayaga si qaasina arinta markii raashinka qofka uu qaadanayo anada magaceeda saddexaan ma qori karo laakiin wixii la ii sheego oo madaxa dhegta liigu shubo waan qaadan wixii aan leeyahay oo maskaxda liigu shubay wax ka yar baan arkay waxaan jeclahay ciidanka caqabad kuma aragno ragga kale madaxda ama kombyuutarka markaan marayna dhib kuma aragno raashinka ragga miisaanka jooga iyo raggan waxaan samaynayo in si khaas eh isha loogu qabto oo ragga madaxda eh ay isha ku qabtaan oo dadka xaquuqda ay leeyihiin masaakiinta eh la siiyo oo dhibkan jiro ee sideed saaba anaga inta ka baxnaa sidii meesha haddiina la raraayo si dhaqsa oo nalagu geeyo haddiina koona la reeraynin nala baloogayo guryo nala siiyo musqulo nala siiyo biyo nala siiyo hay-adda waxaan ka codsanaa dadkan garaamaha xaqay u leeyihiin inay mar kastaba raashin la qaadanayo mar kastaba isha lagu hayo ilaa salaad wakhtiga la furo ilaa wakhtiga raashinkan la xiraayo intu dhahayso in isha lagu hayo oo si qaas ah hay-adda ay isha u weheyso yaan ka codsanayaa annagu maxaan rabnaa haddii nala raraayane in si u dhaqsa badan meesha nalagu geeyo haddii kaleetoo keenne nala baloogayo oo dad la dejiyana laga dhigo aad buu u mahadsan yahay kaasna wuxuu ahaa dayib maxamuud sahal oo ka mid a qaxootiga cusub oo noogu warramay deegaanka buulabakti ee xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari waa hagaag waxaa idinku soo maqan sheekooyin kale oo ku aadan isla wararka qaxootiga oo barnaamijka caawa aad ku maqli doontaan balse iminka aa idinku wareejiyo oo saaxiibkeed axmed cabdulaahi jaamac oo istuudiya igula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale mahadsaned cabdisalaan axmed dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaana uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xidhiira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shakhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay axmed cali xaashi oo ah oday dhaqanyaqaana oo aan ka waraystay qiimaha uu geelu ku dhex leeyahay soomaalida iyo waxa uu kaga duwan yahay nimcoolayda kale waxaad kale oo maqli doontaan dadka la nool xanuunka albiinada oo ka cabanaya takoor ay kala kulmayaan bulshada iyo culaysyo dhinaca caafimaadka ah oo ay sabab u tahay cimilada aadka u kululay xeryaha qaxootiga haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shakhsiga geelu waa meesiga ugu sarreeya dhinaca manaafacaadka xoolaha ay soomaalidu dhaqato dadka soomaaliyeed gaar ahaan kuwa waaweynna qiimo weyn ayuu agtooda ka joogaa axmed cali xaashi oo ah oday waayo joog dhaqanyaqaana ayaan ka waraystay qiimaha geela waxaana uu waraysiga ku bilaabayaa waxa uu geelu kaga duwan yahay xoolaha kale iyo suugaani uu isaga laftiisu ka tiriyey qiimaha geela wuxuu kaga duwan yahay xoolaha la dhaqday ishinkee waxaa weey waxaa weeya micnaha ooma dhowa ooma dhowa saddexda adduunyo yuu geelu u horeeyaa wax lagu soo laabi karana ma aha geelu macnaha anugu agtayda iyo intii ila mid aba qaaligu aad oga yahay xoolaha wixaan asaga ahaynba waa iska nugeyl marka waxaa la yidhi geela intaan aniga ka hayo inuu duunyada dhaama waxaa kugu daliile diirka waaga salaaddii kolkay foolla dareerto waxay duurka wareegtaba duhurkibay dan dhigtaayoo dacal bay u dhacdaa ilmo xub ku duxeeran oo duuduuban oo iska nool baa dadab looga dhashaa reen danuuli libaax iyo dayuurad kacaysiya dir maroodi aad moodoo duwan bay hadhashaa ilaa hasha markii ilmaha laga soo jido oo la hordhigo way reebi reen bay sii dayn annagu reen baan idhahnaa reenkaas diyaarad kacaysi inuu yahay baad moodi labada dhinac baad dhowraysaa marka geelasi u kala reen wen yahay ama u kalesi maarata xoog badan yahay mararka qaarkood fiinkaa shanqaray oo dhowdhowdhowdhowdhowdhow yaa dhahaya marka reen danuuli libaax iyo dirmaroodi aad moodoo duwan bay hadashaa ayadoo danqanaysoo guubihii ka dareeri bay ayar ee dergataa buuri salaax buu u dadbaayoo adhaxday dabcisaayoo sibrahay durkisaayoo indhahay yar dabtaa dhagahay dumisaayoo daamankii qorqoraa iyo sanqaroorka dulkiisiiya dacalkay fidisaa buuri waa markay godol qaado dacyaal waaye dadnaa dacyaal maxaa layidhahdaa waa ameel buray aho intii la qoray guriga iska yaallay dacyaal waaye dadnaabaa damdam loogu lisaa ilaahay darajeeyow bakaar aan la daboolin iyo daruur hortimiyaa buri lagu diirsan ogaa ilaa mar kaley ka darayd markay duur binanayso dughosaadka ka jiifto maxaa laga wadaa kolkii geeda fiican intii lagu hagaajiyo oo caleelahoo saabilaah libaaxa aad maartay ka hoydhabaynayso xagga duga hoose aad shaqadha ka dhegaysanayso markay duur biranayso dughoosaadka ka jiifto kolay geedka dillaacin iyo kolay laanta daliigi iyo kolay daaqa nugleyni baarrabkii dobdhoweysii ay daqnayay ololkeedii daaqsigaar weyileed iyo dirbaroodii ma mooday buuri haddana mar kaley ka darayd maalinkay duca joogto inti geed la dugsiyo niman diinka yaqaanoo ilaahay darajeeyey gogol duurka la daadsho darab iyo ammaan iyo waxay dheeg daldalaanba duulka neefka lahaa dareerin iyo saaf iyo caday dubdubtaan iyo dufan bay la hadhaan buuri maanta iyo berri haddii la qasho qurbac yarba ha ahaado shan beri baa wax laga sii cuni xoolaha kale lama haystaan mar kaley ka darrayd nibay duuma hiraysoo dalaafoo kici waaye oo orodkii dirqan waayey dayrqalkeeda nin maaloo dabarkeeda durduurtay dugubyaal qarqarmuun iyo xaar dadiid ka madow iyo dacar buu mantaqaaye orodkuu dirgan waayou dabayl roori noqdaa buuri ilaahay darajeeyow geeda daawamayaa buuri lagu diirsan ogaa ilaa mar kaley ka darrayd buuri haddana diirka waaga salaaddii kolkii diibla la dhaasho hoggaan bay ku dabaan oo ayar bay dug dhahaan oo bishintuu darsadaaye adhaxduu dabciyaayoo jilbuhu ku dagaa daacufley kabadii iyo tukaloo dulka saaray dusha oogu ridaan waartiga markii la dhaaminhaya macnaha ninka aan garanaynin darandiirre afraaliya dul aroor belcabeed iyo shukurey daba saare iyo liita daris laga keenay bay ayar ugu daran waa toddoba weel inkastoo dal fogaana duhur buu ka ibaan diliqdii yaryarayd iyo duqaydii ka ciweynay goday duurka u foofaya ninkii weyse dabcahayay baa darka loogu shubaa buuri ilaahay darajeeyow daruur hortay miyaaburu lagu diirsan ogaa asna markalu ka darraaye markay horta daruurtoo dhulka daad lagu xaaroo geedka doog laga keenay duudxawaarti irmaankii waashuu maanta la barbaxayee uu la daaqsanhayey duudxawaarti irmaankii didi leyli maalinkii doogashuu ku wadaayey dudunkii rididiisibuus dalabtii ka wareejin oo daacadu ka shubaaye ee tolow manidoor xug dareeboo dumarkaa la yidhaahdo ku dakuuli miyaa buuri waa tahay ee halka haddii aan sugaanta aad geela ka tirisay ee aan kaga soo gudubno geelu wuxuu leeyahay midabo kala duwan midabadaasoo inta badan ammaantiisa iyo qiimihiisaba lagu saleeyo marka bal wax nooga sheeg midabada geela waa imise midab geela hortuu inta midaba u kala bax wuu iska fara badan yahay waxaa u horeeya geela la yidhahda soomaal waxaa ku xiga may waxaa ku xiga gaaf waxaa ku xiga dacar waxaa ku xiga fiil ku fiil malmal la yidhahdana wuu jiraa oo fiilla ah ee waxoogaa dhuuxar ka yara gaduuno fiil malmal ay gelisha yidhaahdo dacarka mid ka yara badan oo xay la yidhahdo war hal xayla maartay la yidhahdana wuu jiraa marka geeljirta waxay aad u jeceshahay hasha gaafan ee gaafmadowga ah iyo hasha maygale iyo hasha soomaal kale yaa u jeceshahay ee waa tahay waxa kale oo jira meelaha geela lagu dhaqo ama geela uu ku nool yahay way kala qiimo badan yihiin oo inta badan waxa la dhaha dhulkaas waa dhulgeel meelaha geel uu ku noolaado keebaa ugu fiican ee waddan badan baan maray kismaayo geel waan ku dhaqaaleeyey wayaamaha hoose ee kismaayo xeebaha u dhadhow meeshan hadda raamagudda la yidhaahdo een aan joogno meel geel kaga fiican ma aan arkin ee geelu wuu ka sid weyn yahay inta uu caloosha ilmaha ku wado ee nimcooleyda kale marka bal wax nooga sheeg meeqa bilood ayuu sidaa geelu inta bilood uu ku dhalaa anigu horta waa dhaqaaladhe saan u kaxaydhe biloodaan u leenahay buu iska dhalaa laakiin saddex iyo toban bilood yuu wadaa geela sida qaalibka ah saddex iyo toban bilood hasha markay waddo wixii ka dambeeya way dhali geelu meeqa sano ayuu ku rimaa qaalintu markay yar tahay oo ay ilmaha qaadayso meeqa sano ayay ku rintaa hadduu kala barwaaqo haddii waddan barwaaqo geelas qaar baa maaragtay micnaha ayaa si fiican ku koro oo ndirguhu markay aadood ka go'aan ayagoo cayalay oo si fiican ku koro iska ladnaadi geela la daajinhayo saddex jir mid iskaga rintay baad arki afar jir iyo shan jir baa u badan geela intuu hadda ku rimo waddanka wuu iska dhintaye geela aan dheefsanay hadda intuu ku rima shan jir baaba u badanba lix jir buu ku curtaa afar jir buu ku rimayo oo shan jir buu ku curtaa tuu saddex jir ku rintana waa iska arki oo afar jir ku curanayso ee geela caanihiisa marka aan ka hadallo iyo nacfigiisa gaar ahaan caanaha ee waa nooceeg nooca geela ugu caanaha badani midab miyuu ku xidhan yahay ma nooc buu ku xidhan yahay nooceesa ugu caano badan wakhtigeedii baa la soo dhaafay hortu midabba raaca caanaha midabba raacaan walaalkay macaanee caanaha midabba raacaan waa alla ku dheli hasha midab kastaba ha lahaado caanuhu midabba daba socdaan alla ku dheli weeye hasha alla ku abuuray midab kastooy leedahayba inkastoo caanaha ritiga iyo hooyadaba loo qooriyo micnaha caanuhu caanaha hadda midab yacni noocaasi daba socda ma aha micnaha hortuu geeleyda markay gaala taariikh ka bixin yahay waxay dhahaan saddexda geedgal saddexda geedgal iyo saddexda mooragal bay dhahaan geeleydu saddexda geedgal iyo saddexda mooragal yay dhahaan iyo saddexda dhiilgal saddexda geedgal saddexdaadoo isla dhalatay oo dacar leh qoraxda markay shan saac tahay hadday mid hadday saddexba hergelayna mid way hergeli oo way dhugusha saddexda geedgal saddexdaadoo dacar leh geelay ku jirto qoraxdu marka qoraxeedka la joogo barbix la joogo hadday saddexdaba ayagoo hergelayna aad u imaanin mid inay hergeli waa lagu hubaa saddexda dhiilgal saddexdaadoo soo soomaal leh baaqid islama noqdaan saddexda booragal saddex gaagaafan bacw islama noqdaan mid unbaa tarmi gelidu saasay dhahdaa kaasi waxa uu ahaa axmed cali xaashi oday waaye joog ah oo marti iigu ahaa xubinta shakhsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan geesta kale dhegaystayaal dadka la nool xanuunka albiinada ayaa ka cabanaya faquuq ay kala kulmayaan bulshada midabkooda oo ka duwan bulshada inteeda kale awgeed xaawo aadan mursal waa saddex-iyo labaatan jir la nool xanuunka albiinada waxay ka hadlaysaa takoorka ay kala kulanto bulshada bulshadu dab dariskama doonin kari tan gacan leegaal cadaan way weerka ayniga taabana dabka ayniga qaadan taraqan suuqa soogana dabkaasaan ku shidnaa dabool biyo ganabka masoo dhaamiya hooyadee iyo caruurta legsoo dhaamiyaa guri waa isku reebaa dabool mateekana biyo kama soo dhaansan kari caaga markii taafta caag waa laska dhaqa saabuunaa lasoo qaadana tannaga dheeraa le waa gaala cadaan cuduray qabtaa saasaa lay dhaha dabad amarka igu dambeysma dhow anoo yariisto igu dambeys dabad waa iska dhaafi waa ka goya meesha raashinka lasoo qaada bislan taga hooyada oon caabiyaa bis eh suuqana masoo aaday suuq hooyada iyo caruurta le kasoo adeegaan suuq maxaan soo aakan qoraxdan way iibi waan liisoo daba ciirsan dhagaxaa liisoo daba qaadana gaala cadaantaa soo socotaa liileey tiimida takoorka laheyd saasaan suuqu soo aadayna xaawo faquuqa lagu hayaa waxa uu sababay inay iskuulka iskaga harto sida ay sheegtay iskuula ma dhow markaan ka bixi anoo yar anoo toban iyo afar sano jiraan ka bixi galastiri aaga bixi ilmo ay dhagaxeen ay turaan ay caynayeen saas aaga bixi bixi markii galaaska la galay iyo markii laga soo baxa iyo markii binaa kusoo baxa cid u soo jeeda markaas waay way iga tuuriyana way dhagaxeynayaan gaala cadaana gaalate saasay dhahayaan gaala cadaanate waana midigta koora ka tahay dadka saasay dhahi jireen markii waa iska cararay macalinka ma sheegi jireen faadumo cali waa hooyada maaday xuseen cabdulqaadir oo ah toban jir la nool xanuunka albiinada waxay ka hadlaysaa sida ay wiilkeeda ula dhaqmaan carruurta kale ee aymigiisa ah macalinkaa caawanayba haddii saas malarkga kurus mar badanaan tagi macalinka waa caawiyaaye nadiif waaye wax shar ee maku arkin markii lagu soo baxa waay bilaayada isuna waa dagaaltama way tabartiisa haddii oo warka a soo batona oo gurug layla imaadona hooyoonkood waa u tagaani anaba heer bilaayi ma ahayd ninkan giwilcad waay ilaahayaa ku yeelay ilmihiina sidoo igu reebtaa sidan daa'uud kuusow cismaan oo ah nin naafa ah oo u qareema dadka baahiyaha gaarka ah qaba ayaa sheegaya in dadka qaba albiinadu ay caqabado kala kulmayaan bulshada ay la nool yihiin runtii dhibaatooyin badan bay wajahayaan mid bulshadeed ahaa ahaataya iyo mid caafimaad ahaataya iyo mid hawo ahaan ahaatayaba haddii aan ku bilaabatan bulshada takoor ba-an bay la kulmayaan dadkan waayo midab ahaan bay ka bedelan yihiin bulshada inteedii kale sidaa daraaddeed waxay la kulmayaan marka takoor caqabada fara badan inay ka qayb qaadan karin horumarinta bulshada xagga ganacsiga tusaale isdhexgalkii looma ogola guurkii looma ogola ilaahay kuma daraade ee waxyaaba badan oo maarata biniaadanka noloshiisa asaasi u ah ayaanan la ogoleen waa takoor cimilada aadka u kulul ee xeryaha ayaa iyana saamayn ku leh dadka qaba albiinada oo ah dad uu maqaarkoodu nugul yahay oo aan u adkaysan karin kulaylka daran waatan mar kale xaawo oo ka warramaysa culayska ay kala kulmayso cimilada aadka u daran quruxda kurakadu way dhibi korku ay hambalulqadan qarax ku socdo qorax maku qabsan karaani korka jirka ay xanuuna ilaa baashintan ka qaad korka weynka amarsaliga hadda saama iga dhammaatay ma ii taalo maxaa mara fasliin ama baashi jirka la marsanayo saasaan ku noolnay faadumo ayaa dhankeeda sheegaysa in wiilkeedu uu dhibaato kala kulmo kulaylka ba'an ee ka jira xeryaha qaxootiga kulaylka saa'id waa dhibaa macalinkiisna daawaa siinaa intana daawaa lagu siinayo daawa loo marina markii oo afar saac way ku bilaawataba idaa iska jooga sideed saac markii kabuubka soo dhaca ee dugsi as aada hiraab horadiina markii iskuulsoo iskuulkiisa iska soo dhigana dhabanihiis iyo garbax kuwan maaragtay waa gaduudanaayeen markii ay gaduudtaan marka biiqawuha ugu shuba daawadan marana mar daa'uud kuusow ayaa isna qaba in cimilada xeryaha qaxootigu ay caqabad ku tahay nolosha dadka qaba albiinada ee ku nool xeryaha dhadhaab hawada ma aha mid maanta u saamaxaysa inay si caafimaad ah caadi ah ay kula noolaadaan bulshadoodii kale aad bay hawada ukulushahay dadka waxayna u baahan yihiin maqaarkii kore ayaa ka maqan maqaarkii kore ayaa ka maqan kuleelku ma adkaysan karaa nabarro ayaa ka soo baxa waxaa jirta marka daawo sunscream la yidhaahdo oo la mariya daawadaana ma helaan runtii sababtoo ah waa qaali xashiixa baa laga yaba inay laba kun saddex ku joogto ma iibsan karaan ma shaqaystaan waa qaxooti dhibaatadan way haysataa dhegaystayaal inta ayuu inoogu egyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aan idinla socodsiinayay anigoo axmed cabdulaahi jaamaca intaasi aanan ka bixin aan mar kale mikrofoonka ku soo dhoweeyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayey mahadsanid axmed dheere dhegaystayaal haatanna aan ku nasanno mid ka mida kaalimaha suugaanta
aminay dareenkii dugsigeennii baarshe degmadeenni waa beri adoo ubax dilaaco araggana u daawo dumarugu nasiihi badan aminay dareenkii dugsigeennii baarshe degmadeenni waa beri adoo ubax dilaaco araggana u daawo dumar ugu nasiihi badan waalidku dadaalo daacadku ahaaba diinta kugu barbaarsho quruxdiyo dadnimaadiyo degaanidadu dhalataa damacii ii hagaayiyo dookhaygu kula dhacay aalid ku dadaalo daacad ku ahaaba diinta kugu barbaarsho quuxdiyo dadnimadiyo dagaanidadu dhalataa damacii ii hagaayayo dookhaygu kula dhacay hadalaan dadayo dibnahaygu diide inaan dibadda keenana degdegu ma fiicne dib u hay xishada yidhi amina dareemiye dadku yay ogaan kale hadalaan dadayo dibnahaygu diide inaan dibadda keenana degdegu ma fiicne dib u hay xishada yidhi amina dareemiye dadku yay ogaan kale anoo gaadhi wada dadan degaan dheer u sii wado duhur xamar ka soo baxo doogu quruxdu leeyiyo daawanaya kayma rabbi noogu deeqee laga helo dalkeeno ciidiisu taaydaha anoo gaadhi wada dadan degaan dheer u sii wado duhur xamar ka soo baxo doogu quruxdu leeyiyo daawanaya kaymaha rabbi noogu deeqe laga helo dalkeeno ciidiisu taaydaha jawharo dalxiis loo dalagiyo beeru durba wada baxeeno intuu dararay maalkii dadku wada xamdiyayaan duleedkeedii maaniman jawharo dalxiis loo dalagiyo beeru durba wada baxeeno intuu dararay maalkii dadku wada xamdiyayaan duleedkeedii maaniman
guudahaan dhegeystayaal barnaamijka caweyska ee toddobaadkan halkaas ayaan kusoo afmirayaa barnaamijka waxaa idiin soo tebinayay anigoo cabdisalaan salas iyo saaxibkay axmed deere tan iyo toddobaadka dambe intaan dib u kulmi doono waxaan idinku dhaafaynaa ammaan alla
gabadhii ii deeqdoo dumar ay wehelinayaan intu dadkii xidhay xalay webiga ay dul joogaan sawdayma kuma arag inuu cashaq idilayana anigoon dareensin intan daad gureeyaan xafadi degmadii hodan daaradoodii geeyo intan dawga sii waday daawashadii hadalkeedii saw qulubtu ima degin inuu cashaq idilayana anigoon dareensiin intan daad gureeyaan xafadi degmadii hodan daaradoodii geeyo intan dawga sii waday daawashadii hadalkeedii saw qulubtu ima degin dabadeed taliintan ugu dhoofa dibadahan intii aan dadaalan durba soo dhammeeyo dalsantii wacnayde xamaran ka soo degay dabadeed tacliintan ugu dhoofa dibadahan intii aan dadaalan durba soo dhammeeyo dalsantii wacnayde xamaran ka soo degay